wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan oo lagu magacaabo ciise kayd maxamuud oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in aysan waxba ka gelin shirkii fashilmay ee magaalada ankara ee dalka turkiga ku dhex maray dowladda federaalk iyo xukuumadda adisababa isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu xusay in shirkaasi uu kusoo dhammaaday fashil sida uu warka u dhigay wasiirka wallaahi bilxaqiiqa wadahadalla ka socda turkiga nama khuseeyaan annaga waayo waxa weeyaan wadahadal ka dhexeeya soomaaliya iyo iyo ethoobiya ood aragto markii labaad haddana in failure noqday oo waxba laisla afgaran waayey marka wax layaala wax naga khuseeya taas ma jirto haba yaraatee waxa uu carabka ku dhuftay in heshiiskii xaaraanta ahaa ay dhowaan ay la galeen abiy axmed uu mar dhow si rasmi a u hirgeli doono in ilaa iyo hadda aanay helin xoga tilmaamaya in etoobiya ay doonayso inay heshiiskaasi ka baxdo heshiiskii etoobiya ay nala gashay sidii loogu talagalay ayuu weli u socdaa wax astaana oo muujinaya inay laga noqonayaana ma jirto waxaa muhiim ah inay ummadda ogaato in wadahadallada ay soomaaliya iyo ay wada yeelanayaan etoobiya inaanay khusayn m o u-da iyo heshiiskaanu la galla etoobiya wallahi gadaal baan idinka sheegi doonaa marka ku dhaqangelayo laakiin waxaad aragtaa imika inuu dhowaad ku dhow yahay aan guul mooyaane wax kalena aanaan ka filahayn maamulka somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi ayaa horay xabashida ugu saxiixay badda soomaaliya taas oo dowladda federaalk ay diiday heshiiskaas maalmahan waxaa magaalada ankara ee dalka turkiga ku sugan wufuud ka kala socota dowladda federaalk iyo xukuumadda adisababa kuwaas oo ka wada hadlaya qaadashada badda soomaaliya waxaana heshiiska garwadeen ka ah dowladda turkiga